gaari ay saaraayeen dad shacab ah kuna sii jeeday degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa xalay lagu rasaaseeyey duleedka degmada godinlabe ee gobolka galgaduud kadib markii darawalka waday gaarigaasi oo uu ka amar diiday kooxo isbaaro sooboodo ah dhigtay koonfurta degmada godinlabe ee gobolka galgaduud khasaaraha ka dhashay gaariga la rasaaseeyey ayaa lagu sheegay dhimashada hal ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaarigaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada godinlabe cabdisalaan axmed mire oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta dalsan ayaa waxa uu xaqiijiyey dhimashada gabar yar oo ka tirsanayd dadka saaraa gaarigaasi walow aan la xaqiijin karin dhibaatada rasmiga ah ee ka dhalatay rasaasaynta gaarigaasi
horta magaalada godolabe waa warkaas hadartaa laga sheegayo wax badana ka jira xalay markii saqbadkii ay ahayd oo ummadu ay jifeen niman koox ah oo hubaysan a waxay istaageen wadada meesha lagu magacaabo siinka dheer oo kontaroolka degmada ka xigta dhinacan iyo mareergur kadibna baabuurtii saas ku istaajiyeen hadda baabuurtii qaar kamida midha oo ka amar diiday ay waxay ku fureen xabado sida aan riboortka ku hayno oo saakina loo soo gudbiyey waxaa ku dhaawacmay gabar yar kadibna waxaaba naloo sheegay wararkii ugu dambe waxay sheegaya dhimashadeeda oo saasaan u xaqiijin gabadhaas waa dhimataa leeyahay may khasaaro kale ma jiraan inay dadkaasu naxeen oo la argagax geliyey oo meelay amni ku mari jireen ay si ka duwan ay ku arkeen oo dhibaataa maahane wax kale oo hadda ma jiraan isla markiina meeshii waxaa gaaray markii oo baabuurtii ugu soo horreydaba contarolk ay soo gaareen waxaa gaaray askartii deegaanka isla markii nimankii waa baxsadeen dib markii loo raacay waxaa la arkay meeshii ay ku qayileen kadibna saakay magaalada geeskeeda inay mareena la sheegay oo baabuur ay usoo raaceen dhinacan iyo cadaaba